ahlan wasahlan marxaban bikum salaamullaahi calaykum waraxmatuh tacala barakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan dhegeysan dhammaantiin meel walba joogtaan heesi walba inoo dhegeysanaysaan kusoo dhawaada barnaamijka hogaanka ah oo iminkaa si toosa inoogu bilaabanayo saaxiibaya maalin jimcaha taarikhdan saakay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha toddobaad ee julaay sannada labada kun saddex iyo labaatanka dhegeystayaal maalmaha isniinta arbacada iyo jimcaha waxaan barnaamijka diiradda ku saarnaan kaga hadalna xaaladaha guud ee waddanka markaasi ka taagan halkaas sidoo kale ad dhegeystaan talaadada iyo khamiista aan barnaamijyada ku kala eegno arrimaha gargaarka binaadinimada ee qaxootiyada dhegeystayaal iyo dhanka qoyska maalmaha sabtidana waa arrimaha gobolka waqooyi bari dhegeystayaal maanta oo jimcahana waa dhegeystayaal arrimaha diiradda waxaan ku saari doonaa iyadoo markaasi waa ururada diimaha dalka dhegeystayaal ee hadda si toosa uga hadlayaan xaaladaha waddanka ka taagan waxaana markaasi si toosa hadal cad markaas usoo wada saarnay maalintii shalayta una sheegeen dowladda inay waxa ka qabato xaaladaha waddanka taagan ee markaasisan lagu marmaryaarsoonin ama sidoo kale dhegeysta xaaladaha ay u arkayso sida wax u muuqdaan inay wax ugu qaban karto dhegeystayaal waxaa sidoo kale canaan markaas u jeeday mucaaradka iyo sidoo kale dowladda lafteeda ee laga doonaya in ay markaas laisku qabsanin xarimaha hogaanka balse danaha iyo danaha loo dabcan waa danaha iyo danta loo doortay ay markaas ka shaqeeyaan waa dabcan meeshaasan la soo gelin arrimaha siyaasadda waxay sheegeen hadda waxaa laga doonaa looga fadhiya iyadoo ballanqaadyadii ay dib u raaceen kadibna soo saareen arrimaha markaasi xukuumadda iyo waxaa markaasi madaxweynaha laga doonayo inuu ku tillaabsado balse keli aysan ahayn in hadallo laisku jeediyo iyo sidoo kale in farta laisku fiiqo kan adigaa sameeyey iyo kan adimaa samaynin sida markaasi hadda baadiriyaasha waddanka ee maalinta shalayto warbixintooda ku soo saareen iyagoo dhammaan mowqifkooda hal ee kaga dula ee ku aadan sidii waddanka wax looga bedeli kara dhegeystayaal oo xaaladaha waddanka ayaan barnaamijka dhegeysta diiradda ku saari doonaa dhegeystayaal tani ayaa dhegeystayaal imaaneysa iyadoo dabcan hadda la qorsheynayo ama la raadinayo dabcan waddada saxda ah lagu heshiisiin karayo ama sidoo kale lagu wada heshiisiin karayo raila odinga iyo sidoo kale madaxweynaha tani waxaa leeyahay heshiis way ka weyntaa balse waa inaa wax waddanka ka qabataa madaxweyne waa hadal cad ee markaasi maalinta shalato baadiriyaasha ee waddanka ay u sheegeen madaxweynaha kuna sheegeen in tani markaasi xaaladda waddankan lagu kaftamin sidoo kalena lagu gorgortamin waa dabcan dadka shacabka waxayna u sheegeen si cadna u joojiyeen in raila odinga uu joojiyo dibadbaxyada u wado halka booliistana ay sheegeen inay dhibaatada iyo weerarka ay ku hayaan dadka shacabka iyagana joojiyaan niyahayaa qaalidhaanta dhegeysta soo baxaysa maalmaha khamiis dabcan maalmihii arbacadaynu soo dhaafnay iyo khamiistiio shalay ahayd iyo sidoo kale sida markaas wax looga doonayo iyadoo ururada dhegeysa kuwa kuwa ururada dabcan dadka u dooda ay ku sheegeen in dhibaato xoogan lagula kacay intay dibadbaxyada markaasi socdeen dhibaato xooganna geysteen ciidamada booliiska iyadoo markaasi tiro aad u badan ee markaasi lagu laayay weliba xabad nool markaasi lagu dhuftay dadka dibadbaxyada markaasi sameynaya waxaa sidoo kale la sheegay dhegeystayaal in hanti markaasi aada u tiro badan ayadana ay luntay khasaartay waxaa sidoo kale la qabasiiyey dabcan waa guryaha oo dabcan markaasi loola jeedo waa habka goobaha ganacsiga ay ka socdeen laakiin waxaa hadda lagu haystaa dowladda ayaa ah inaysan soo saarin tirada markaasi dhibatay ee u dhimatay dibadbaxyada halka ay dowladda soo saartay ciidamadii dhibaatada soo gaartay sidoo kalena soo saartay baabuurtii dhibaatada ama dabka la qabasiiyey iyo burburka la gaarsiiyey goobaha ciidamada booliska ee bolis stationka dhageysta loo yaqaano waxaa sidoo kale ay sheegeen halka qof oo dhintay booliska markaasi ka tirsanaa balse waxaa dowladda hadda markaasi lagu sheegaya in ay sidoo kale ku guuldaraysatay inay soo saarto shakhsiyaadkii ku dhammaadeen mise ku dhinteen dibadbaxyada intay markaasi socdeen arrimahaas aan dhegeystayaal fiirin doonaa saaka dueebaha raalli ka dhigo waxaana fiirin doonaa bal waxyaalaha halkan markaasi ku dugan iyo weliba canaanta hadda markaasi soo baxayso iyo in ay markaas u qalmaan in la canaanto dhegeystayaal haddaba ma isqabanaysaa iyo xaaladda waddanka markaasi hadda uu ku jiro iyo weliba canaanta maxay markaasi waxaa keenayaa inay markaasi gooni aysan ula tuminin ama gooni aysan u noqonin balse noqdaan hal meel ay markaasi ka wada duunayaan dhammaan baadiriyaasha ama dhammaan waa ururada markaasi diimaha dalka dhegeystayaal ee laga doonayo in xalka wax markaasi ay ka qabtaan hadda ayaa la sheegay ama ay sheegayaan in marna aysan taageerin dowladda ama shakhsiyaadka dowladda ama sidoo kale marna aysan taageerin mucaaradka balse hadda ay noqdaan mowqifkooda mid hal ah kaasoo ah in wadanka wax loo qabto lagana qaado xaaladda wadanka hadda uu ku sugan yahay barnaamijka arrimahaasi dhegeysta dirada ku saarayna kaga hadlayna hadduu eebaha idmo adigana qeybaha dambe ayaan fursadda kuu siin doona hadduu ilaahay yidhaahdo waa qeybaha dambe laakiin markan aan soo qabto midkama adeega qeybta barnaamijka ka ah safaricom had iyo jeer waxay marku taagan tahay inay qanciso macaamiisheeda islamarkaana ka xaqibtirto adeegyada ee aadka ugu baahan yihiin haatan waxa ay xog ku keentay gomokana gomatli oo macaamiisha markaas ogolaanayso inay helaan qiimaha lacagtooda ama xakameynta qarashaadkooda iyadoo weli markaas ay haystaan xuriyadda doorashada qofka inuu markaas dhanka wicitaanku doorbidi kormo dhanka fariinta gaaban mise dhanka data bandle ee dhanka internetka waxaa beintaasi ku dheer in gomokana gomata lagu guuleysanayo abaalmarino kala duwan ilaa iyo hal milyan oo qof oo markaas ay ku guuleysanayaan bil waliba waa hal milyan oo shilinka dalka dhegeystayaa leh waxaa jira soddon milyan oo abaalmarino ah dambeeyo magaara doqoniyo calfanaha dhegeysta haddaba yaysan ku seegin ilaa fursadaas aad heli karaysaan dhegeyste shirkadda isgaarsiinta safaricom maanta ay bixinaysaa qofkii ugu horeeyey dhegeyste waa qofkii ugu horeeyey ku guuleystay hal milyan maanta adigana waa noqon kartaa guuleystaha qof waliba waa guulaystay si aad u iibsatay adeega gobokana gomatry waxaad qaraacaysaa xidig shan afar afar afar gees ama waxaad booqanaysaa abkama safaricom si aad maantaba uga mid noqotid guuleystayaasha abaalmarinta qiimaha badan dhegeyste bal ka waran waxaad iibsatay adeega gomatry adigoo gurigaaga iska jooga kadibna nasiibkaada ku siiya hal milyan maxaad ku qaban lahayd ma guri baad ku dhisan lahayd ma waxbarashaad ku sii aadi lahayd ma baabuur ayaa markaas ka iibsan lahayd ma dukaan iyo weliba dabcan noocyada kala duwan ee ganacsiga aad ku furan lahayd waxaa lagu dabcan hadaba guuleystay dabcan guuleysta hadaba guuleysta ayaa tahay qof walibana way guuleysan karaan waxaa lagu kuluguleysanaya dhegeystayaal ilaa iyo toban kun oo shilinka oo markiiba m pesa lagu soo gelinayo iyo weliba adeegyada internetka maxaa ku geliyey mashquulka kaarkii baaga dhammaaday internetka ma haysto iyo fariin ma diri karayo safaricom waxay ku leedahay waxaasi kasoo gudub waxaa leh dabcan waxaasi kasoo gudub dhab dheh maantaba soo qabso telefoonkaada kadibna ka faa'iideyso shirkadda dhegeysta isgaarsiinta safaricom iyo weliba kaarka bilaha dhegeysta maanta ninba ayaa la kacay dhegeystaal ay abaalmarin siin doonaan shirkadda isgaarsiinta safaricom berrina waxaa laga yaaba in adiga noqon karto amaad ku guuleysan karto cid walba isma garanayso fursadeeda laakiin fursadaada waa haysataa dhegeysta lagu leeyahay aan kugu dara dhegeystayaal shirkadda waxay sidoo kale ku leedahay safaricom in macaamiisheeda ay ku garab taagan tahay inay had jeerba ka xaqabtirto dhibaatada iyo xaaladaha ee hadda markaasi soo badanso ay soo badanayaan dhegeystayaal waana hakikisha waa dhanka m pesada mase lacagaha laiskugu diro safaricom waxay dooneysaa inaysan lacag kaa lumin ama cidna markaas ay mudnaanta markaas ama cid aan mudnayn loo diro lacagtaasi waana adeega hakikisha akiisha waa adeeg awood u leh diraha iyo bixiyaha si aad ay u xaqiijiyaan magaca dabcan qofka qaadanayo iyo weliba cadadka inta ka hor intuu qofka usan dirin macaamiilka waxaa markaas uu helaya fursad uu ku xaqiijin karo qofka uu helayo qofka lacagta loo dirayo inuu magaciisa saxda yahay iyo inuu qaldan yahay taasi ayay ku tusinaysaa qofka haddii markaasi magaca uu qaldan yahay waad ka noqonaysaa isdurbo oo lacagtaas uma tegayso shaksiga harakaad ka celinaysaa haddii qofku uu saxan yahay islamarkiiba waa usii daraysaa lambarka koowaad ku dhufanaysa hadduu qaldanyahay lambarka labaad ku dhufanaysaa dhegeystayaal dhammaan macaamiisha safaricom ayaa ka faaideysanayaan adeegan xitaa kuwa markaasi tooshiraha maniicilaha haysto adiga tuulada ku sugan waxaa lagu leeyahay waa ka faaideysan kartaa dhegeystayaal fursadan oo u haysataa fursadan waad u heli kartaa dhegeystayaal adigoo gurigaaga dabcan xoolahaada geelaada la jirto in aad markaasi soo diri karto lacag ama qof kale aad u diri karto laakiin kuma qaldi karayo sido magacii marka hore lagu dabcan uu kuu soo baxaya haddaad akhrin karin qofka agtaada jooga io akhri leedahay keliya waxaa lagaa doonayaa inaad hubsataan halka lacagtaad u diraysaan ilan hore loo yiri hubsiino halbaa la siistaa dhegeystayaal macaamiisha safaricom waxay helayaan fursadaha inay xaqiijiyaan lacagta ay marlee baxayaan iyo meesha kala baxayaan lacagtii welibay dirayaan iyo halka ay ku dirayaan dhegeysta haatan adeega hagagisha waxaad ka helaysaa qeybta simkarka ee safaricom adeegyada aad ka hesho qofkana markuu m pesa isticmaalayo waxaa usoo baxaysaa ama usoo baxaya halka uu lacagta u dirayo ama sida uu u dirayo haddaba hobi ama iska hobi intaad lacagta markaasi dirin dhegeyste lacagtaysan kaa qaldoomin lacagta xaqiiji inaad qofka u dirayso inuu sax yahay ama inuu qaldan yahay intaad markaasi murmi lahayd oo qaylin lahayd oo lacagtiiba adiga khasaartaad ilaad dhegeystayan dib ugu soo noqona dhegeysta barnaamijka hogaanka idaacadda star f m codka gobolka waqooyi ayaa dhegeysanaysaan saaxib aan dhammaantiin meel walba joogtaan si walba inoo dhegeysanaysaan haddaba barnaamijka waxaa diirta ku saaran dhegeysan waa ururada diimaha dalka ayaa markaasi qalilaan xoogan hadda jeedinayaan una sheegayaan xukuumadda wadanka uu hogaaminaya william ruto in markaasi dhibaatada iyo xaaladaha sixirbararka wadanka wuxuu ka qabto balse aysan ahayn in markaasi hadalla ay markaasi meel la tegayaan oo sidoo kale isku durayaan sidoo kale isku difaacayaan inay hadda xalkeeda loo hayo difaaca iyo weliba hadalla in hadda wadanka aysan u baahnayn siday hadalka u dhigeen hadda waxaa loo baahan yaha keliya maxaa loo qabanaya dadka maxay u baahan yihiin maxaa markaasi dadka kuleelka ka keenaya dhegeystayaal waxay sheegeen iyagoo kulamo markaasi maalintii shalaytu ay qabsadeen oga hadleen xaaladaha wadanka in markaasi gorgortan lagu geli karin sidoo kalena waxa sida sida la doonana markaasi laga yeelin karin iyadoo dadka iyaga dabcan iyaga ay soo doorteen dabcan waxaa dadka ayaa soo doorteen sida ay sheegayeen baadiriyaasha oo kuwa wadanka dhegeystayaal waxaana hadalkan oo u muuqda waa markii ugu horreysay ee dabcan ururada diimaha ayaa markaas ay iskugu imaanayaan sidoo kalena ay hal meel iskaga soo wada jeesanayaan una sheegayeen runta oo ay ku sheegeen in markaas aysan laga gabanaynin dabcan madaxda ugu sare dalka waxayna ku tilmaameen in dabcan ay doonayaan wadanka sida ayaga ay rabaan ama ay ka yeelanayaan waxay u sheegeen taasi hadda in waqtigooda la joogin waxay farriin u direen dhegeysta ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odunga iyo azimiyo laomoja waxaa sidoo kale farriin ay u direen madaxweynaha william ruto oo markaas ay ku sheegeen in arrimahooda iyo xaaladahooda ay gooni oga saaraan dalka ay meelaha dabcan shakhsiyaadka ay isku haystaan ee ku xaliyaan balse marka hore diiradda la saaro wadanka waxyaalaha markaasi looga baahan yahay waxay sidoo kale fiiriyeen ama ay kaga hadleen dhegeystayaal dhinacyada kala duwan ay markaasi ku fiirinayaan dhegeystayaal waxa markaasi looga baahnaa madaxweynaha waxay sheegeen labada waqti ama xili lasoo dhaafay waa madaxweynihii markaas isaga ka horreeyay shantii u dambeysay ee ruut uhuru iyo shantan dhegeystayaal waxay markaasi sheegeen in xaaladda wadanka ay aada u cakiran tahay markii laga imaado dhegeysta dhanka dhaqaalaha iyo sixirbarka iyo miciishadda waxay hadda markaasi ay sheegeen in cid waliba waqtiyadii ololihii ay ku jirtay azimiyo iyo sidoo kale kenya kwanza ay markaas u durbaantumayeen inay wax badan ee wax ka qaban doonaan xaaladda wadanka ee dhegeystayaal ay ugu horeyso miciishadda wax walibana hoos loo dhigido hadda maxaa isbedelay maxay tahay ballanqaadadii markaasi hore la qaaday dadka looga dhaadhicinayay sidoo kale dadka lagu xudxudanayay maxaa hadda wax looga qaban lahay maxay tahay dooda iyo muranka iyo weliba qajacda iyo dagaalka markaasi wadanka hadda loo horsadaya in uu burburo waxay sheegeen in hadda looga fadhiyo madaxweynaha in wax uu ka qabto xaaladda sidoo kalena aysan jirin wax baa la barya amase cibaado ah cibaada warmar waxay sheegeen in cibaadada mar weliba ama allabariga mar weliba la samaysto laakiin tani uma baahno cibaado iyo allabari balse mar waliba waa la samaystaa adiga ambaa lagaa doonayaa inaad markaas waxaad ka qabato kana bedesho xaaladda wadanka siday hadalka u dhigeen ayagoo si caraysan markaas ogala hadlayo waxaa sidoo kale la hadleen dhegeysta ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga una sheegeen inuu markaasi isagana joojiyo dibadbaxyada mar kale uusan qaban doonin uuna qaban karin fariintan ay u direen raila odinga waxayna sheegeen wixii markaasi dhece way dhaceen haddana looma baahno in markaas dib loogu noqdo haddii markaasi ay kulmayaan ama kulmi karaysaan kulma kana hadla danihiina balse dantan shacabka iyo arrimahan yaala soo faragelinin keliya ha laga hadlo wixii markaasi laga wada shaqayn karo laga wada hadli karo horumarna wadanka lagu gaarsiin karo laakiin shakhsiyaadka iyo waxyaalaha markaasi iskuga haysto waa inaad markaasi dibadda kaga saartaan sidoo kale arrimihiina bannaanka aad ku xalisataan oona sidoo kale lagu soo lifaaqin mase lasoo gelin dadka shacabka iyo weliba dhaqaalaha wadankan wadankan ay ku sheegeen inuu asaga hormuud u yahay madaxweynaha waxna wax ka qaban karo waxna ka bedeli karo sidoo doonana markaasi ka yeeli karo dhaqaalaha dalka dhegeysta fariinta ayaa markaasi si cad u dureysay labadaba uhuru waa rabcan waxay si toosa u dureysay madaxweynaha ruto iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga arrimahaas ayn dhegeysta barnaamijka diyaaradda ku saari doona adigana fursad ayaa markaasi kuu siin doonaa qeybaha dambe iyo wax markaasi kaaga baxay waa ururada diimaha oo markaasi si cari si adag markaas oola hadlay waa markii ugu horreysay laleeyahay inay markaasi runta kaga hadlaan iyadoo markaasi ay sheegeen in waxta faraaruq aysan lasoo dhexgelin karin ururaha diimaha dhegeystayaal barnaamijkana saako arrimaha hogaanka dhegeystal diiradda ku saareyna xaaladaha isqabqabsiga u dhexeeya madaxweynaha iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga iyo sidoo kale hadda xildhibaanada markaasi ku kala aragti duwan arrimaha iyo weliba waxyaala markaasi aan nidaamka ahayn ciidamada booliiska ay ku dhaqmayaan dhegeystayaal ururada diimaha iyagana markaasi si adag oga hadlay dibadbaxyada wadanka ee dhegeystayaal iyo sidoo kale waxaa laga doonayo ee ka go-an xukuumadda ruuto arrimahaasi qeybaha dambe barnaamijkan ku eegi doona laakiin markan dhegeystayaal shirkadda isgaarsinta safaricom safaricom business ayaan wax badan ka ogaan doonaa dhegeystayaal in badan ayaa laga yaabaa inaad maqli jirtay waxyaalaha ku saabsan viber business oo cid waliba laga doonayay cidda ganacsatada ah ma qof waliba ganacsi ama qof waliba goobtiisa ganacsiga meheradiisa ku sugan dhegeystayaal in uu yacni uu dabcan uu geysan karo ama uu ka shaq dabcan uu samaysan karo macnaha loola jeeda dhegeysa adigoo u maraysa shirkadda isgaartinaysa safaricom oo qaybta internetka saaxiibayaal waxaasoo dhan dhegeysta faahfaahinteeda haddaan ku fiicneen waxaa ku fiican dhegeystayaal cabdirasaaq cabdulaahi oo markaasi qaybta ee shirkadda isgaarsiinta u qaabilsan ee territory ee dhanka waa qaybta horumarinta ee ganacsiga dhegeystayaal ee shirkadda isgaarsiinta ee safaricom dhegeystayaal stuudiyaha labaad ayuu dhegeystayaal ku sugan yahay dabcan hadda ka horena waxaan filayaa inaad hadalkiisa maqasheen cabdulaahi stuudiyaha labaad ku sugay cabdulaahi soo dhow waan ku salaamayaa subax wanaagsan
asalaamu calaykum yuusuf subax wanaagsan aad baan ugu faraxsanahay inaan mar kale kusoo laabto shukran halkan aan la hadlo macaamiisheena wayna salaaman yihiin kulli meelay joogaan ay naga dhegeysanayeenba
waa tahay cabdirasaaq bal marka hore intaanan su-aalaha aanan sii gudagelin faahfaahintooda iyo waxyaala markaas dhegeystayaasha naga rabaan marka hore waxaan rabaa inaad idinoo sheegto maxay tahay territory business lead
okay magacayga waa cabdirasaaq cabdulaahi territory business lead waxaa weeye waxaan u xil saaranahay arrimaha becsharada safaricom xagga distributionka macnaha isgaarsiinta xagga dealerska embesada suuqa yaan u xilsaaranahay ereyadan islii kamukunji huruma madhare ruaraka babadogo intaasoo dhan baa laisku dhahaa waa qaybta ibjinta yes islii territory baa laisku dhahaa intaasaan u xil saaranahay becsharada xagga safaricom waa tahay su-aalaha intaanan soo gudagelin qodobka markaas laga hadlaya waxaa laleeyahay waa waxaa loo yaqaano business fiber secured so sax weya Maxay tahay?
secure fiber business waxaa weeyey kolleys dadka badan waxay nagu barteen em, em, qaybta mobileka iyo embesada Mm.
iyo wicitaanka iyo waxaa kaloo aan qabnaa em, em, qayb em, em, u xilsaaran ama em, u samayso eh, fiberga oo eh, waana ugu talagalnay eh, ganacsa- ganacsadayaasha Mhm.
iyo ganacsiyaha Mhm.
Em, eh, intay eh, saizkay doonaanba ha ahaadaan kuwa yaryar kuwa dhaxa iyo kuwa waaweynbo waxaan ugu talagalnay waxaan u sameynaa eh, fiber ama internet em, oo oo- oo- oo aan ayaga ugu talagalnay oo fast ah oo macnaha eh, xabaarkiisa uu aada u sarreeyo Mhm.
oo mm, you know, isku haleyn leh reliable ah oona secure ah macnaha becsharayaasha yaa badqibkiisa haa um, oo eh, uu- uu- uu secure yahay Mhm.
eh, difaac wanaagsan uu leeyahay Aad iyo aad.
oo aan macnaha eh, laga jabsan karin ama qashqashaad lagu samayn karin waa tahay em, ayaan u samaynay oo Shukran.
fiberga waa tahay su-aalahan usoo noqono waxaa laga yaabaa dhegeystayaasha eh, gobolka waqooyi bari dhammaan eh, kuwana dhegeysanaya ama idaacadda star f m qof waliba meeshu joogo inuu dhegeysanayo saaka eh, wayna dhegeysanayaan Eh, subax waliba waxaa lagu tilmaamaa ilaa iyo two point five milyan inay dhegeystaan idaacadda ilaa iyo dhanka xuduudda soomaaliya etoobiya iyo guud ahaan wadanka En, waxaa laga yaabaa cid waliba inay isweydiinayso bal waxayno maxay nooga sheegtaa bal hadafka ee shirkadda ay ka leedahay iyo missionka ee ganacsiga ee viber iyo safaricom
Em, saan kuu sheegay em, ganacsiga kama maarmo internet Mhm.
Eh, waxay ku samaystaan eh, isgaarsiin bay ku samaystaan Eh, waxay ku samaystaan eh, kuwa u isticmaalo eh, c t v cameraga ay- ay- ay ku- ay ku fiirsadaan kuwa ku isticmaalo eh, oo jiro oo kuwa waxaa jiraan oo s- be- becsharadooda ku xayeysiisto social mediaga Eh, kuwa waxaa jiro oo systemka ay wax ku iibiyaan ah em, eh, system oo internet eh, Mhm.
u baahan eh, b- office dada office isticmaala jira eh, kuwa waxaa jiraan eh, point of sale macnaha waxa la dhaho isticmaala jira kulli waxay u baahan yihiin eh, internet internet kama maarmaan em, waxaana internet keliya uma baahanay waxay u baahan yihiin internet oo isku haleyn leh internet oo aan go-aynin internet oo speedkiisa ama xawaarkiisa aada u sarreeyo internet oo oo difaac leh oo aan eh, la jabsan karin ama qashqashaad aan aan aan- aan samaynayn Mhm.
yay u baahan yihiin inay macaamiishooda kula xiriiraan inay xafiisyahooda ay reportka ay iskugu diraan inay sales ku samaystaan systemka ay ku iibsadaan iyay oga baahan yihiin waatahay waxaad soo hadal qaaday c c t v Yes.
halkee iska soo galayaan internetka c c v waxaa laga yaabaa in dhegeystayaasha inay leeyihiin yuusuf iyo cabdirasaaq maxay tahay c c t v ay ka hadlayaan iyo internetka Ehm, ehm, waxaan ku siinayaa tusaale Mhm.
ehm, yuusufow ganacsi baad meel ku leedahay intaasoo let's say intaasoo laamood baad leedahay Mhm.
ama branch Branches, mhm.
ma joogi kartid mar walbo Mhm.
Eh, dad waxaa jira s- eem, eh, be- ganacsi eh, be- becsharadooda ka eego ama ka ilaalsado telefoonka Mhm.
wixii soo galo wixii baxo eh, Dhaqdhaqaaqa.
dhaqdhaqaaqa Mhm.
kulli yuu kala soconaya telefoonkiisa aad iyo aad waxaana waxaa eh, suurtagelinaya eh, meeshi xarunta ganacsiga inuu internet leeyahay qofka meeshuu joogana inuu internet leeyahay Mhm.
soo xaruntaada ku xirato oo internetka aad c c t v-gaada ku xirato adigoo hataa safar jiro ama meel kala jiro waad la socon kartaa eh, dhaqdhaqaaqi waa tahay marka eh, qo- shakhsigan c c t v halka uu kala soconayo marka ma asagaa c c t v ku rakibanaya mise shirkadda ku rakibaysa anaga hadda internetka un baan samaynaa Aha.
eh, c c t v-ga qolo kalaa samayso laakiin waa waad waad la shaqaysaa waan xiriir waan u samayn karnaa Mhm.
Eh, laakiin anaga hadda xoogga waxaan saarahaynaa eh, qeybta internetka waa tahay Een, su-aasha labaad aan isweydiinayno waxa- bal waxay nooga sheegtaa een, aaladda hadda la wado iyo sida ay wax oga qaban karayso ganacsatada yar ilan gobolka qoybir waxaa jiraan ganacs- dad aad ganacsigooda aada u hooseeyo hooyada qudaarta Mhm.
dadka bujirada Mhm.
ee, sidoo kale dadka caanaha ga iibsado Mhm.
iyo kuwa dhugdhugleyda boodhaboodhaada Mhm.
ee taksiyaasha Mhm.
ganacsida kuwa yar hadda bilbilaabaya oo alaamaha macmacaanka meelahaas bal gabdhahaas ayagana ee kuwa cilaansaarka saaluunka maxaa u sheegi kartaa ayagana ee, see isku waafaqi kartaa markaa feeris waxaan leenahay becsharadaada eh, hadday u baahan tahay eh, is- internet eh, waxaan ku haynaa internet eh, eh, aada u wanaagsan oo eh, oo isku haleyn leh oo aan kaa go-aynin oo qiimo jaban ah oo ma- macnaha mataqaanaa oo isku haleyn leh oo aan go-aynin oo haddana fast ah macnaha marmar waxaa arkaysaa internet oo waqti kugu qaadanaya intaad eh, eh, connect garaynayso Eh, so intaasaan em, u haynaa oo aan la jabsan karin macnaha security baryaan hi- cyber hike Eh, taa waa usoo hacking baa soconaa socda.
Eh, waa tahay Een, waxay ii sheegtaa een, hadda waxaa jiraan gabdho badan oo gobolka qoybir ku sugan oo cilaansaar eh, ama saaluun sameeya Yes.
Een, ayada ma samaysan karaan way samaysan karaan waxaa yeelay maxayna kusoo jiidan karaan waxay kusoo jiidan karaan macaamiishooday kusoo jiidan karaan Mhm.
Eh, gabdhaha waxay sameeyaan em, eh, b- baraha bulshada ayay ku xayeysiiyaan Mhm.
becsharadooda shaqada wanaagsan ee ay hayaan eh, customer ku farxay ama you know eh, cilaan fiican oo la saaray sawirkiisa ayay u diraan eh, iyay social media-ga sooraan Mhm.
page bay ku leeyihiin Mhm.
eh, social media tiktok ahaada eh, facebook ama wuxuu doona ahaada snapchat instagram eh, instagram eh, ha, aad iyo aad.
ayay isticmaalaan oo Mhm.
ay ku xayeysiiyaan ganacsigooda Mhm.
Em, waxay u baahan yihiin internet fiican oo Xawaare sare.
xawaare sare leh Mhm.
oo reliable ah Mhm.
oo oo- oo- oo ma aragtay haddana secure ah Mhm.
ayay u baahan yihiin aad iyo aad.
Eh, waxaa maq- eh, soo ayay u baahan yihiin Mhm.
Ehm, macnaha soo that ay ay ugu soo dhaweysan karaan customerga ama ay eh, ula xiriiri karaan customerga meel ay joogaan Mm.
magaalooyinka kala duwanba joogaan xitaa een, oo xayeysiin bay ku samaysan karaan guryaha qofka ugu tegi karaan aad iyo aad waa tahay Aad iyo Een, cabdirasaaqo waxaa markale noo sheegtaa een, hadda waa arkaysaa wadanka waxaa ka socda waa tii u dambeysay shalay lahaa een, cyber attack in- ama- ama ataga lagu sameeyey ama waxaa la weeraray een, iyadoo qofka cyber security inta badan dadka aad u isticmaalayaan la jabsanayo Mhm.
Een, sha- safaricom oo hadda leedahay fiber safaricom iyo ganacsiga aada iskugu wanaagsan yihiin oo wax walbo waan ka taageeraynaa oo lama qa- lagama- qashqashaad laguma sameynayo waa la ilaalinaya amniga iyo hadda waxaa socdo ma iswaafaqaysaa sideena ay kaga go-anta sha- safaricom inay ku ilaaliso ganacsiyadada okay Ehm, eh, internetkan hadda business secure eh, khaasatan waxaan ugu talagalnay eh, ganacsiga waxaa yeelay difaaciisa aada u sareeya Mhm, wuxuu qabaa wax la ingiriiska lagu yidhaahdo firewall mhm, Em, firewall buu la imaadaa macnaha firewall waxaa weeye wixii eh, weerar ku soo soo galaya.
qaado aha, ayuu difaacaya dabcan uu difaacayaa report baa helaysa oo lagu leeyahay mar walbo eh, intanoo virus ama intanoo eh, attack bix yaa yaa yaa Yaa kusoo yaa kusoo gaaray Aha, Eh, waana kaa difaacnay Aha.
eh, internet eh, Aha.
waa secure way aad iyo aad Eh, so waana marka badan internetyada badan dadka ganacsiyada gaar bay u iibsadaan firewallka lacag kale ku bixiyaan annaga waxaan leenahay firewallka ama difaacan wuxuu la imaanayaa packagekan aad wixii o dhan annagaa qabno wixii o dhan wuxuu la imaanayaa packagekan adigana kama walwalaysid in lagaa jabsado accountkaada ama databasekaada in lagaa jabsado systemkaada in lagaa cariiriyo marmar waxaa arkaysaa systems oo slow ah waxay slow u yihiin waxaa yeele attack badan baa ku dhacaya secure ma ah so waxyaalahaasoo dhan buu ka kaafinayaa cabdirasaaqo haddii la jabsado vibergas la jabsado ayna dhacdo safaricom may soo celinaysaa si deg deg ah mise sidii ku tegaysaa oo qofkii hantidiisa iyo wixii dhan maamulkii ku haystay oo lala wareegaya hadda productn hadda waxaan ku leeyahay ninety nine point nine percent ma dhacayso in la jabsado haddii ay dhacdo hadda horta ma filayo in la jabsado hadday dhacdana waan nala soo xiriire waan anagaa kuu sheegaynaa wixii kaloo tallaabo aan qaadayna laakiin ninety nine point nine nine percent waan ku kalsoonay laakiin twenty four hours may qaadanaysaa
in terms of markii la jabsado inaad si deg deg ah safaricom kusoo celiso jabsiga horta maba dhacay ma dhacayo saasaan yaan yay tahay product hadda aan iibinayn waan ku kalsoonnahay jabsi ma jiro firewall buu leeyahay waxaa kaloo uu leeyahay difaac sare oo report baan helaynaa real time macnaha joogto ah oo ku leeyahay war waa weerar baa soo socdaa weerar baa soo socdaa marba haddii aad dhiiran tahay oo arkayso wuxuu kusoo gumaadahayo inuu kugu dhufto waa xoogaa way hooseysaa chances inuu kula wareego macnaha waan la soconnaa real time message baad hele waxaad hele notification in in lagu soo weerarayo oo internetkaada weerar lagu yahay markiina waan isla markiina waan waan waan waan jibinaynaa weerarka
cabdirasaaq marar qaar waxaa maqlaysaa in internetka laisla isticmaalo internetkan kaasimu kaga duwan yahay hadda waxaa arkaysaa buldingan meeshaan ku sugnaaday internetka kuwa nagu dhegan inay isticmaalayaan kuwa naga siix inay isticmaalayaan marka mahaa goobtaas keliya ku eg tahay mise dadka kale waa isticmaali karaan oo arara gaarka ah
waxaa jira waan meeshii aad joogtay ku xiran tahay waad ogaan kartaa waad la soo xiriiri kartaa dukaanka ugu dhowey safaricom yaa la soo xiriiri kartaa haddii aad u baahan tahay internetka waxaad su-aashaada waxaa weeye meel kasta maxaa iigu celi mar kale waxaan ula jeedaa cabdirasaaqow tusaale hadda internet qaar waxaa jiraan marar qaar in aada laisla isticmaalo sida tusaale meeshaan fadhino internetka waxaa laga kuwa nagu dhegan bulliga nagu dhegan inuu isticmaalayo kan star f m taasina ayada ma la mid baa fiber mise way ka duwan tahay
okay kan waa wifi wifi mise qofka shaksiga ku xiran tahay ha shaksiga ku xiran tahay waxaa yeele wifi-ga wuxuu leeyahay cadid buu leeyahy ilaa intuu gaarsiisan yahay adiga haddii dad badan kula isticmaalaan macnaha speedkiisa hoos kaaga dhacaya so anaga waxaa weye waan kugu caawinaynaa inaan aan sida aad doonto inaan kuu samayno ilaa intii aad doonto aan kuu gaarsiino laakiin waxaan anaga boorinaynaa inaad adiga shaksi ahaan aad isticmaasho oo aad macnaha speedkaadina uu ku wanaagsanaado intii qofee aad ugu tala gashay inay un isticmaalaan waa tahay sheeko kale halkan taalla anaga waxaan aragnaa hadda cabdirasaaqow in mararka qaar dadka ay xayeysiinayaan baagag ama inay xayeysiinayaan surwaalo wax walba inay xayeysiinayaan ku xayeysiinayaan shirkadda raalli hadda waa baraha bulshada facebooka twitterka instagramka wax walba waxay tahayba dadka xoolo dhaqatada gobolka qoybari geelooda iyo arigooda iyo lo-dooda iyo dameerahooda baraha bulshada may gashan karaan oo may dhihi karaan tuuladaas haddaa joogto ayagoo adeegsanay tan qiimaha intaasuu maraya lan gobolka xoolahay dhaqdaan soo maaha saas w annaga isgaarsiinta waan waan waan waan waan caawinaynaa in isgaarsiiyo kolley way un kusoo socotaa haddee hadda dhicinne hadda ma arkin weli intaan joogay geel lagu xayeysiinayo mediageel lagu baadigoobayo waan arkay laakiin ma ku xayeysiisan karaan haa way samayn karaan qof walba asay ku xiran tahay wax ka reebahay male wax walbaa lagu xayeysiistaa baraha bulshada kabaa lagu xayeysiistaa alaabo kala duwan baa lagu xayeysiistaa wax ka reebaya male in lagu xayeysiisto maxaa yeele nyaanyadaba haddii lagu xayeysiy iyo kitunguugiba kuley geeli baa ka qiimo badan waa lagu xayeysiin karaa laakiin way ku xayeysiin karaa dadka aad iyo aad laakiin dadkii gobolka qoybar weli nicilay ku dambeeyaan oo tooshalay wataan mar walba waxaan u sheegnaa inaan telefoonka niyon inuu hadda niiga dhawa ma garanay inaa haysaan walba adin baa sheegi kartaa dadka bal u sheeg mar kale oo la hadal in telefoonadaas ay qaataan geeli iyo lo-di iyo arigii ay ku xayiistaan xitaa kan kakameega joogo uu u tegi kara gaari si uu arko si uu qaato oo usoo gato ama usoo iibsado neefkaasi ariga aad iyo aad dadka waqooyibale haddaan la hadlo horta networka support garay oo four g ga meel kastaan geynay tuulayahoo dhan wuu yaalaa waxaa kaloo aan dadka siin haynaa telefoonna yaryar oo beec jaban oo internetka ay ka ka geli karaan haddii ay hataa kaash haynin waxay ku qaadan karaan dayn mudhogo mudhogo in yar in yar bay ku bixin karaan waxayna ka heli karaan dukaan kasta oo safaricoma ama even dealerska dukaamada dealerga authorized dealerga safaricom oo meel walba ku yaallo yay ka qaadan karaan waxaasna waxaan u yeelahaynaa in dadka isgaarsiinta ay ay ballaarato maxaa yeele suuqii wuxuu ku jiraa maalmahan isgaarsiinti dadkii online bay wax ku iibsanayaan digital waxay ku arkeen baraha ayay gataan xiriirkii wuxuu noqday aqoontii iyo producti meeshii lagu arkaayo macnaha adeegii meeshii lagu arkaayaba hore lagu arkaayaba wuxuu noqday social media ama barihii bulshada so annagana waa noogu talagalnay network annaga meel walba u yaalaa waxaan leeyahay ka faa'iidaysta fojiga ha qaataan telefoonada neonka kuwii aan awoodin lipa madhogo madhogo ha gataan waa tahay intaanan soo xirin ma jirtaa meelo qofka hadda nii baahan ama ku dhegeysanay leeyihiin cabdirasaaq meel igala soo xirir ma jiraan mise ay ugu imaan karaan ama loo dabcan ay soo raaci karaan si ay u helaan viber okay saa nii sheegay xarun kasta oo dukaamada safaricom ayay la soo xiriiri karaan dadkii aan dukaan haddii aan fursad u helaynin wayna soo wici karaan leenka annaga one hundred say u yaqaanaan two hundred yay soo wici karaan wayna weydiin karaan waxaa kaloo aan haysanaa bejaj oo baraha bulshada ah oo very oo active aan ka nahay facebooka safaricom oo soo dhigi kartaa message waana la soo xiriiri kartaa twitterka xarumaha annaga way badan yihiin meel kastaan laga soo xiriiri kartaa ama waana soo wici kartaa haddii dealerska annaga dealer shopska ku yaalan gobolada iyo meel walbo ayagana way hayaan fiberka ayagana waa lala xiriiri karaa aad iyo aad shukran aad baa umahadsan tahay wax kale ay safaricom sameynaysa u sameynaysa ee jirtaa dadka si wax ooga bedesho noloshooda
way jirtaa waxaa jira waxaan sameynaa wax la yidhaahdo social responsibility oo bulshada aan aan ku garo qabanno waxaan waxaan dhisnaa xagga healthka ama caafimaadka specially maamooyinka maternityga ayaan wax badan ka qabanay waxbarashada aan aada u taakulaynaa waxaa kaloo aan taakulaynaa dhalinyarada iyo ganacsigooda iyo siday usoo development ama horumar ay usoo gaari lahayeenyouth empowerment waxa loo yaqaano hadda waxaa jira hadda waxaa socdaa wax la yidhaahda dotozetu dotozetu hadduu furan yahay waxaan furnay applicationkii application baan qaadahaynaa wuxuu xirmayaa tenth of august twenty twenty three bishan soo socoto taarikh toban buu xirmayaa dadka waxay nagala soo xiriiri karaan websiteka safaricom ww safaricom foundation org stroke dotozetu application forms marka application formka waa codsi ay soo dirsanayaan codsi ay soo dirsanayaan codsigaasi muxuu noqonayaa codku wuxuu noqonayaa iskuol baa u baahan caawitaan way soo codsan karaan isbitaal baa u baahan maternity way soo codsan karaan dhalinyaro oo isku imaatay oo urur ah ayaa doonayaan inay la taakuleeyo oo la siiyo wax lagu caawiyo ganacsi ku samaystaan way soo codsan karaan ayagana ceelasha biyaha ha way soo codsan karaan markuuna soo gaaro applicationka committee baa jira way review garaynayaan haddii applicationkaada uu sax yahay waa lagu soo waa lagu soo contact garaynaya waa lagula soo xiriiraya waana lagu samaynaya mashruucyo badan baan samaynay marka safarcom marka safarcoma samaynaysaa mise mashruuca qofka loo dhibaya
safaricom baa samaynaya safaricom baa samaynaya qofka laakiin kormeeru ka ahaana ha laakiin wixii detail ah iyo wixii loo baahan yahay foomka markay soo dejistaan ayaa arkayaan wixii looga baahan yahay kulli iyo process kulli aada iyo aad maxay noogu soo xiraysaa dhegeystayaasha noo sheegaysa waxaa niigu soo xirayaa dadkii dhegeysanayo mislii soomaalida gobolka waqooyi bari meel walba aad joogtaan waxaan nii haynaa specially ganacsadayaasha dukaamada leh xarumaha waweyn leh businessyada waweyn leh waxaan nii hayaa fiber oo aada u wanaagsan oo secure ah difaaciisa aada u sareeyo qiimihiisana aada u jaban yahay oo yaan kuyaan ii haynaa kusoo dhowaada intaasoo package buu leeyahay nin walbo intuu awoodo iyuu qaadanaya packageka ugu hooseeya hadda wuxuu waxaan bixinaynaa ten m b p s oo oo saddex kun oo shilin ah bishi unlimited ah waxaa jira fifteen m b p s oo afar kun ah waxaa jira twenty m b p s oo afar kun iyo shan boqol ah waxaani leeyahay waan ogahay cabasho badan baa jira internetyadii slow meelo dad badan baa jiro waxaani hayaa internet wanaagsan oo speedkiisa aada u sareeyo oo reliable oo difaaciisana aada u sareeyo oaan lagaa jabsan karin nala soo xiriira dukaamadanada usoo doona dealershipka meel walbay ku yaalaan kala soo xiriira ama qofkii website geli karo www business safaricom co k e secure fiber ayuu also ka dalban karaa shukran aad baa umahadsanta cabdirasaaq waa taa dhegeysan cabdirasaaq abdulaahi ayuu haa markaasi u xil saaran qeybta waa iibgeynta ee xaafadda islii dhegeystaliya hareeraheeda madaare dhegeysta siduu noo sheegay uu ku mahadsan yahay dhammaan dhegeystayaal ku mahadsantihiin dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari haddaba soo qabso oo internetka ka faa'iideyso ee fiber for business dhegeystayaal ama ganacsigaada ku horumari internetka shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ee fiber softqa dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeysta dhammaantiin intaana cabdirasaaq dhegeystayaal aan faasixin bal cabdirasaaq haye
fiber securgan security-ga keli waxaa dheer inuu jiro qofka ganacsiga iskale wuxuu fursad u leeyahay markuu helo markuu hadduu qaato fiber securgan business fiberkan inuu awood u leeyahay inuu iska xiro waxyaalaha uu rabin shaqaalihiis inay ku mashquulin macnaha hadduu doono wuu ka xiri karaa baraha bulshada hadduu doono waxaa jiraan bogag ama beejiyaal oo oo anshaxuma ah
fonog waxaa loo yaqaana afka ingiriiska wuu ka xiri karaa waxaa kaloo uu samayn karaa waxyaalaha uu doonayn inuu ay shaqaalihiisaay ku lumin intaasoo dhan wuxuu fursad u leeyahay inuu iska xiro oo uun uu ku soo reebo wixii uun ganacsigiisa ku saabsan waana waxaan u malaynahayaa waa future oo aad u muhiim ah waxaa yeele waxaa la soo xiriiray ganacsiyaal badan oo ay leeyihiin war internetka shaqaaleyga facebook buu ku jiraa maanta dhan ama youtube buu daawanayfursad uma hayo ayuu leeyahay waxaan ku leeyahay hadda waan ku dhegaysanay war fiican baan ku haynaa wixii aad doonayn inay shaqaaladaada ku mashquulaan waa iska xire ama haddii ciyaalkaada aad doonaynin inay sayt xunxun ay uu ka xiri karaa wuxuu doonakuwa anshaxumada bejajka internetka baryahan waa howlo badan baa ka socda waxyaalahaasoo dhan buu ka difaacaya wuu ka xirayaa wixii alla wixii munaasab ah ama muhiim ah unbaa lagu fiirsan karaa waana aad bay ugu fiican tahay ummadda soomaalida iyo islaamkaba in general inay qaataan shukran cabdirasaaq halkaas aan ku dhegeystayaal kaga gudbaynaa kaga baxaynaa waraysigaas yar iyo faahfaahinta macluumaadka uu inoo bixinaya dhegeysta mise waneysiinaya cabdirasaaq shirkadda isgaarsiinta safaricom ka socda dhegeysta saa kale faahfaahinta macluumaadka wuxuu ku saabsanay shirkadda isgaarsiinta iyo weliba internetka ay markaasi wado cid weliban markaasi ganacsi ah waa meherad markaasi leh laga doonama qof waliba ganacsato ah ama ganacsi ku jiro inuu markaasi uu soo dej ama uu dabcan uu ku xirto gurigiisa ama goobtiisa ganacsiga dhegeystayaal si horiisa ganacsiga oo ugu sii ballaariyo si dhowna uu la socdo dhegeysta isagoo ka faa'iidsanayo shirkadda safaricom ee fiber for business dhegeystayaal www star f m co k dhegeystayaal saaxibada live streamka naga dhegeysanaya kuwa naga dhegeysanaya nairobi nawaaxigeeda waa hal ibir shan dhibic sagaal mombaaso nawaaxigeeda waa hal ibir saddex dhibic shan gaarisa dhadhaab xiriyaha qaxoojiyada tanaarifa iyo masalaani waa dhegeystayaal sagaashan toddoba dhibic xal wajeeriya habasweyne waa sagaashan toddoba dhibic saddex mandheera beled xabasuufta dabcan baniisa raamu lafey waxay naga dhegeysanaya sagaashan toddoba dhibic shan muqdisho waa sagaashan toddoba dhibic eber sielo iyo sidoo kale meru waa sielo meru madoogaasha iyo balambala waxay naga dhegeysanayaan waa hal ibar laba dhibic saddex marsaabit mooyaale itoobiya qaybteeda dhegeysta sideetan toddoba dhibic toddobo aplicathonka abka idaacadda star f m soo dejisa dhegeystayaal si wax waliba aad la socoto adigoo goobtaada ganacsigaaga dhegeystayaal joogo ama goobtaada ama xoolahada dhegeysta la jiro halkan kala soco idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dunida way casiriyado dhegeyste casri la noqo adigana la jaanqaad dib ugu soo noqonay dhegeystayaal barnaamijka hogaanka idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal barnaamijka saaka waxaan diiradda ku saaraynay kaga hadlaynay arrimaha iyo xaaladaha waddanka hadda markaasi ka taagan iyadoo markaas ururaha diimaha shalay kulan markaas ay yeesheen kaga hadlay xaaladaha ay waaqica markaas waddanka hadda ka taagan ay ku aadan sida markaas laga doonay wax looga qabto looga bedelo xaaladaha waddanka ee dhanka dhibadbaxyada iyo sidoo kale dhanka markaasi xukuumadda uu hogaaminayo william ruto waxaana markaas sheegay ama laga codsaday madaxweynaha in arrimihiisa markaas waa arrimaha markaas waa howlka bedelidda iyo dhanka dhaqaalaha sixir bararka maciishada dhegeystayaal in wax si deg deg a uga qabto oo inaga bedelo balse sidoo kale dood iyo muran markaasiisan la gelin dhegeystayaal ama sidoo kale falcelin markaas dhinacyada kala duwan ay isku jeedinayaan dhanka azimiyo loomoja ee mucaaradka iyo sidoo kale kuwa kenya kwanza tani wuxuu leedahay wakhtigeeda lama joogo oo wakhtigii markaasi waa lis eedeynaya lama joogo balse waa wakhtigii markaasi la doonayo hogaamiyaasha in wax markaas ay kaga qabtaan xaaladda adag ee waddanka markaasi ka taagan eed adag ay weliba waa canaan markaas u dhigantay ama loo arkayay inay markaasi ku socotay azimiyo loomoja iyo sidoo kale madaxweynaha william ruto ayaa markaas u muuqday shalay in loo jeedinaya kuna aadina dhegeystayaal arrimaha dhegeystayaal allabariga oo markaas ay sheegeen in wax waddanka looga qabto waxayna sheegeen mid ka mid a bahadiriya dhegeystayaal wuxuu sheegay in waqtiga waqti weliba markaas allabari waddanka loo sameynayo loo ina dhacayso waqti welibana la sameynayo balse waxaa dowladda looga baahan yahay in markaas maciishada iyo xaaladaha waddanka wax markaas ay ka qabato waa siduu hadalka udhigay dhegeystayaale waxay tani markaasi daba socotaa kadib markii hadallo fara badan ay soo baxeen oo ku aadan in markaasi sixir bararka miciishada iyo dibadbaxyada ay dhalisay dhegeysta raila odinga ayaa sidoo kale asagana la amray in markaasi dibadbax uusan qaban karin mar kale ee ku aadan booliska ayaa sidoo kale ayadana canaan markaasi ku dhacday ee ku aadaneed in markaasi dilal markaasi loo geystay ciidamo ay u geysteen intay dibadbaxyada markaasi socdeen waa boolice brutality dhegeystayaal ee hadda markaasi dabcan aada looga hadlayo sidoo kalena xukuumadda lagu eedeeyey in waxba aysan ka qaban sidoo kalena warbixin ay ka soo saareen inta u dhimatay dibadbaxyada intay socdeen hadda waxaa markaas dabcan ay soo jeediyeen in markaasi marre lagu gorgortami karin mucaaradka iyo sidoo kale xukuumadda ay ku gorgortami karin dadka shacabka balse looga baahan yahay in xukuumadda ay qabato waxaa markaasi munaasab ku ah ee ka mid tahay arrimaha xaaladaha micishada iyo sixirbararka waddanka hadda ka taagan sidoo kale raila odinga lagu isagana loo sheegay in uu markaasi ku dadaalo wixii markaasi dadka dan ugu ah waxay markaasi sheegeen in arrimaha siyaasadda ay isku haystaan ee taasi lasan dabcan lagu mashquulin waddanka ama sidoo kale lagu mashquulin dadka shacabka waxay sidoo kale sheegeen in arrimahooda waxay isku haystaan ayaga shakhsi ahaan in markaas ay ka dhex saaraan arrimaha horumarka dhegeystayaal sida ay tilmaameen baadariyaasha waxay sidoo kale sheegeen in markan loo baahan yahay sidii wax waddanka looga qaban laha waxay tilmaameen waqtiyadii markaas ama sooqa soo hadal qaadeen sidoo kale tusaale usoo hadal qaadeen waqtiyadii ololaha dhegeysta ay socdeen in madaxweynaha waddanka hadda hogaami ruto iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga ee markaas oo ku ololeyn jireen in wax ay ka qaban doonaan isbedelka waddanka hadda markaas uu ku sugan yahay eena sheegeen in muddooyinka lasoo dhaafay waddanka uu aada ula circiirayay arrimaha dhaqaale xumi arrimo markaas ganacsi xumi iyo sidoo kale arrimaha dhegeystayaale ee dhanka dhaqaalaha iyo weliba sixir bararka ee ku aadan deemaha waddanka markaas uu ku habsaday hadda waxay markaasi sheegeen in laga doonayo sida lagu xallin karo waddanka balse xalkooda aysan lagu mashquulin arrimo siyaasadda ay isku haystaan danahooda keliya isku haystaan balse loo fiiriya danaha wax loogu bedeli karo lagu qaban karo wadanka inay ka wada shaqeeyaan kadibna waxay markaas isku haystaan ay markaas isku soo bandhigtaan shakhsiyaadkooda hadda arrinta waxay ku tilmaameen inay shakhsiyadooda arrimahooda ay bannaanka ku xalistaan iyo sidoo kale meelaha ay doonayaan balse lagu mashquulin sidoo kalena lagu gorgortomin dadka shacabka xaaladaha iyo maciishadan iyadoo markaas laiskaga faa'iidaysanayo arrimahaaseen dhegeystayaal barnaamijka hogaanka asaaka diiradda ku saaran kaga hadlayna saaxib yaalqaadka telefoonada ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal dhammaantiin meel walba joogtaan suul baanoo dhegeysanaysaan bal saaxiibada qaadka telefoonadan siinaya waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber eber shan hal eber shan lamarada sida tooska dhegeystayaal haddaba dabcan waxay sidoo kale ururamaha diimaha ay ka hadlayaan ayaa jirtaa dhegeystayaal in lagu gorgortamayo dadka ayadoo loo adeegsanayo mise loo marayo dhanka siyaasadda qadka telefoonka saaxiibka markaas barnaamijka saakana u dahfuray waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan nabarada sida tooska dhegeystayaal haddaba waxaa laga doonaya ma arrimahan ay isku haystaan madaxweynaha iyo sidoo kale raila odinga ay ka baxsan tahay arrimaha miciishada noolasha wax kabeddelka sixir bararka dhegeystayaal iyo weliba financial act ee hadda markaas ay isku haysto eena sidoo kale isku mari la'yahay wayna ku saxayeen dhegeystayaal dabcan waa ururada diimaha in arrintan ay markaas sheegeen ay ku aadan in markaas lagu mashquulin arrimahooda iyo siyaasadooda ay isku haystaan balse laga wada shaqeeyey sidii wax looga qaban lahaa laguna horumarin lahaa dhegeystayaal xaaladaha wadanka hadda markaasi taagan haddaba taasi maxaa kaaga bixi dhegeystayaal waa sida aragtidaada qadka telefoonka saaxiibka barnaamijka noo daafuraya soo dhowlaal magacaaga iska gaab fadlan raadiyaha adoo mahadsan dhegeysta waa ku salaamaya soo dhowow waa tahay fadlan dhegeystaasi raadiyaha ku dheer xigaha kale qadka telefoonka siinaya isagana fadlan marka hore idaacadda markaad soo beegsanaysa iska gaabi raadiyaha naga dhegeysanayso ama waxaad naga dhegeysanaysa dhegeystayaal si markaas si wanaagsan aan isku maqlo bal xigaha qadka telefoonkan siiyo qadka telefoon ku jiro walaal soo dhow magacaaga aadan oo soo dhowow waad maqlaysaa waxaa laga hadlaya mhm
kana gardarinay kana fiicanay kana xun midna ma jirtee ha
nin walba nabadgelyada iyo siduu dalka ku degi lahaa mhm hadduu noos kale tahay hadduu mid kale tahay hadduu adi tahay haddaan ani ahay bal taasi hanoo dambeyso ee, bal hadda bal tan bal aragtidaada ka dhiibo inta yaroo kooban bal ee waa garan waaya ta- ee, waa waa fahmi waaya ee, waxaa laleeyahay yaa lagu mashquulin arrimihiina ha ku mashquulin arrimihiina siyaasadda goonigayna wuu ah
ya waa tahay umahadsan yahay dhegeystaha kale qadka telefoonkan si star f m soo dhowo magacaaga halow star f m soo dhowo walaalo ku salaamaya magacaaga asalaamu calaykum Wacal- waraxmatullah wacalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu soo dhowo waa ka xumahay dhegeystaasi meel daweel ayuu maraya xigaha kale aan siiye star f m soo dhowow wacalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga shukran waa tahay qadku ka baxi dhegeystayaal saaka barnaamijka waxaa ku dira waxaan diiradda ku saarayna dhegeystayaal ururada diimaha waxay sheegeen in la- lis- dabcan shacabka lagu mashquulin arrimo siyaasadda la isku haysto balse laga shaqeeya danaha iyo weliba waxa markaas wadanka looga bedeli karo raila ayay markaasi ku amreen in mar kale uu dibadbaxa markaas uusan qaban karin halka sidoo kale madaxweynaha lagu amray asagana in waxyaalaha markaas wadanka hadda looga fadhiyo dhanka miciishada iyo nolosha in wax markaas si deg dega oga bedelo dhegeystayaal waxayna ku sheegeen in hadda labadooda aysan is eedeenin taasina lagu mashquulin sidoo kalena la soo gelin dadka shacabka arrimahooda bannaanka inay ku xa- ku xa- ay ku dhammaystaan ay ku dhameeyaan balse marna lagu mashquulin dhegeystayaal dadka shacabka siday ayaga tilmaameen waxayna sheegeen in markan loo baahnayn arrimo isqabqabsi iyo dagaal iyo weliba dhibaato xoogan markaasi ay jeedinayaan dhegeystayaal sida eh, sida dhegeystayaal barnaamijka aan diiradda ku saarnayn saaxib yaal arrimahaasi barnaamijka dhegeystayaal diiradda ku saaraynaa saaxib yaal waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waana markii ugu horreysay dhegeystayaal ururaha diimaha ee si dhab ah uga hadleyna laleeyahay xaaladaha waddanka ayagoo sheegeen in wakhtigan dad dabcan dadka shacabka lagu gorgortami karin kuna sheegeen in cid waliba laga doonaya waxa kaarinteeda ka go-an in waddanka wax looga qabto iyo si xaaladan looga saaro loogana baxo qadka saaxiibka ku jira star f m soo dhowo waa ka xumay isagana dhegeystayaal inkastoo dhi- xiriir dhanka qaadka telefoonada ay jiraan saaxib iyaal fadlan kala qaata ee dhegeystaha kale aan siiya isagana aragtidiisa si aan markaas u dhegeysano saaxib iyaal mar qadka telefoonka saaxiib ku jira soo dhowlaal magacaaga halo star f m asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu soo dhowow uqsalaamaya haye
waa ku dhowahay waa xasan waxaa ka soo wacaysanadhiba ka waran
waxaan dhihi lahaa aniga siyaasiyiinta inay ku mashquulaan danahooda gaarka ee maahane waa inay xooga saaraan arridanta guud haye
oo welihi loo igmaday inay qabtaan wixii xilka haya wixii kalena ay
waa tahay wuu mahadsan yahay saaxiibkaasi taanarada iga soo wacay intaan dhegeystaan kale qadka telefoonka dhegeysta la-aan sidii markaan aan soo qabta mid kamid adeega qaybta barnaamijka dhegeysta goomo kaana gooma tali dhegeystayaal safaricom had iyo jeer waxay markaas u taagan tahay inaa qanciso macaamiishada kana ha qabtirto baahida waxyaalaha markaas ay tabanayaan dhegeystayaal haatan waxay ku keentay goomo kana goomantli oo macaamiisheeda u ogolanaysa inay helaan qiimaha lacagtooda iyo xakameynta qarashaadkooda dhegeysta iyo weli haystaan xuriyadda doorashada haddii ay rabaan dhanka wicitaanka fariinta gaaban ama dhanka data bandolka adeega internetka waxaaba intaas dheer in goomo kana goomantli lagu guuleysanayo abaalmarino kala duwan dhegeysta hal milyan oo qof uu ku guuleysanayaan bal bil weliba waa hal milyan oo shilinka dalka dhegeysta waxaa jiraan ilaa iyo soddon dhegeystayaal milyan oo abaalmarino ah dambe ma gaaro doqoni calaf ma lahan haddaba yaysan markaasi ku segin qof waliba waa guuleystay sidaad markaas u iibsatay adeega goomo kana goomantli waxaad qaraacaysa xidig shan afar afar afar gees ama waxaad booqanaysa abka my safaricom si aad maanta uga uga mid noqotid guulaystayaasha abaalmarinta qiimaha badan dhegeystayaal dhegeyste bal ka waran waxaad iibsatay adeega go mantly adeega dabcan adigoo gurigaaga iska jooga kadibna nasiibkaada kusii hal milyan waxaa markaas ku qabanaysaa ma guri baad ku iibsanaysaa waxbarashaeed caruurtaada ku aadsanaysa mise adigaa ku aadaysaa ma baabuur iyo weliba ganacsi kala duwan aad ku qabsanaysaa dhegeystayaal waxaa laga yaabaa inaad markaasi adiga hadda maskaxdaada ku jirto inaad sidoo kale aad guuleysan dabcan laga yaabaa in aad wax walbo hadda markaasi qabye kaa yihiin laakiin ogow waa guuleysan kartaa sida maanta qofka uu ku guuleysta dhegeystayaal shaksi ee maanta guuleysta dhegeyste la soco oo safaricom ee siinaysaa hal milyan oo lacagta dalka maxaa ku geli mashquulkii kaarka eega dhamaaday internetka ma haysto iyo fariin ma diri karo iyo howlaha kale waxaas waa laga soo tegay oo hadda kuma joogto dhegeystayaal oo dhab dheh oo maantaba bishaada kaarkaada ku shubo qof waliba waa guuleyste si aad u iibsatay adeega gomakana gomantri waxaad qaraacaysa xidig shan afar afar gees ama waxaad booqanaysaa applicationka applica safaricom si maanta aad uga mid noqoto guuleystayaasha abaalmarinta qiimaha badan dhegeyste waxaaba intaasi ku dhalin adeega gomantri aad ku heli karaysaan telefoon casri ka faaideyso adeega shirkada iskartin safaricom ee gomantri waa adeega aad ku helayso wicitaan adeega internetka iyo fariinta gaaban qof waliba waa guuleysa si aad u iibsato adeega komakan gomantri waxaad qaraacaysa xidig shan afar afar afar gees ama waxaad booqanaysa abka my safaricom si aad maanta uga mid noqotid guuleystayaasha abaalmarinta qiimaha badan dhegeystayaal saaxiibayaal waa tahay haddaba guuleystay ayaa maanta shirkada safaricom ay siinaysaa hal milyan oo lacagta dalka waana qof waliba waxaa leeyahay sida guuleystahaasi maanta uu guuleystay adigana waad ku guuleysan kartaa waa hal milyan cid walba qof waliba nasiibka meesha u jira ma garanayso waxaa laga yaabaa maanta adigoo meel iska fadhido mise laga yaabaa inaad mar qaar oo kaarka safaricom aad ku shubata bishaada inaad markaasi mar un adigoosan filanaynin in lagu soo waco lambarka keli safaricom ayaa laga soo waca dhegeysa lambarka lagama soo wacayo waa lambarkaas tu tuug ah ee zero zero dhammaan ee wada ee wataan lambar kale lagagama dabcan lagama soo wacayo oo lagu mashquulinayo oo been laguma sheegayo safaricom dhegeysa waxna kuma weydiinayso oo kuma dhahayso lacag soo mari iska soo hor dabcan iska soo hormari kuma dhahayso balse waxaa lagu weydiinaya keli ah oo lagu soo wacayo lagu ogeysinaya in aad ku guuleystay intaas intaas kadibna ayaga ay ku yeerayaan oo xaruntooda aad tegeyso dhegeystayaal waa sidaas oo keliya maanta guulayso waa noqon kartaa dhegeystayaal haddaba guusha adigay kula xirantahay dhegeystayaal iyo sidaa wax ku hormarsan dabcan ku horumarsan karta dhegeystayaal waa sidaan barnaamijka dhegeystayaal diiradda ku saaraynay ida goor waan soo xiri doonaa hadduu eebaha idma waxaa laleeyahay dabcan waa baadiriyaasha dalka ayaa sidoo kale aad si carale markaasi uga soo horjeestay xaaladaha wadanka markaasi hadda ay ku jiraan iyo siday u wadaan hogaamiyaasha waxayna ku sheegeen in tani markaas dabcan xayiraan loo dabcan xayiraada loo saari karin ama sidoo kale dhibaato uusan u geli karin wadanka shakhsiyaad arrimaha markaasi siyaasad isku haystaan waxaana markaas u jeedaa madaxweynaha iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga kuna sheegeen in wakhtigan markaas la joogin in siyaasadda laisku qabto ninka lagu magaco antony madera wuxuu leeyahay dib waa dabcan wuxuu leeyahay waa in markaasi dhibaato markaasi wadanka taagan in hadda la calaamadeeyo dhibaatada iyo xaaladaha wadanka markaas taagan tani waa mid markaasi looga baahanya in dabcan loo sheego dadka shacabka waxaana u malaynayaa in tani markaasi hadda wakhtigeeda la joogin dhegeysti waa sida uu sheegaya baadirigan waxa uu leeyahay hadda waxaa markaasi la daaladhacayaan dhibaatadan dareemayaan dadka masaakiinada micishadan iyo xaaladan ee markaasi ay wadanka hadda haysato laga doonaya in wax ay ka qabato xukuumadda ma aha in markaasi lagu mashquulo howlo kale ee dan markaasisan ugu jirin dadka shacabka waxa uu sheegay in hadda wakhtiga ay luminayso dowladdan laga doonayo in wax markaas ay qabato ninka lagu magacaabo dhegeystayaal sami weyneyna waxauu leeyahay we need from the government waxaan dowladda ka dooneynaa dabcan waxaan ka dooneynaa duco ma aha prayers wuxuu leeyahy mar dabcan ducada mar walba waan samaysanaa waan samaysanaa waana sameyneynaa hadda waxaa keliya laga baahan waa waa laga looga baahan yahay looga fadhiyo waa in howsheeda ay qabsato waxna ay dabcan waa howsheeda inay qabsato waa in sidoo kale saafiskeeda iyo waxa markaasi dadka shacabka u baahan yihiin ay soo bandhigaan ma aha arrimo kale ninka lagu magaca martin kifufa oo mombasa dabcan asagana atishop wuxuu leeyahay labada dhinac ay markaasi siyaasadda isku hayaan ee dowladda iyo sidoo kale mucaaradka hadda taasi waan diidnay oo realityga xaqiiqada ayaan ka hadlaynaa waxaana markaas sheegaynaa excuse ma jiro oo markaas dabcan cudurdaar ma jiri doonto intii markaas dhibaato iyo wax qalad dhaceen way dhaceen markan lama ogolaan doono ama ogolaan doono georgi waxaad wado adiga raila odinga adigana georgi waxaad wado ruto ee ka shaqeeya danaha iyo waxa markaas ugu jira dowladda haye waa tahay ninka kale asagana dhegeystayaal waxaa lagu magacaabaa dhegeystayaal waa dabcan waa wargeyska ay dabcan saaka ay qorayeen iyo sidoo kale maalinta shaleto shirarkooda ay kaga hadlayeen ninka waxaa lagu magacaaba canon evans omolo aycol azimiyo waxaa dabcan u yeeraya dabcan azimiyo hogaamiyaheeda waa raila odinga to end an anti government waa kasoo horjeedka dowladda waa inay markaasi dibadbaxyada ay joojiyaan waxaana ku boorinayaa inay arrintan mar kale aysan la samaynin oona samayn doonin kana wantoobaan arrimaha dibadbaxyada wixii arrima laisku haysto danihiina u raadsada kuna dhameeya waxaana tani mar kale u digaya ciidamada booliska joojiya inigana dhibaatada iyo dilalka tooska aad ku haystaan dibadbaxyaasha tani waa cid weliba waa lagula xisaabtami doonaa wax walba wadanka markaasi ka dhacay waxaa sidaas yiri dhegeystayaal waa baadiriyaasha wadanka oo hadda la leeyahay si toos ay markaasi dabcan ugu soo jeesteen hogaamiyaasha oo arrimaha runta ayaa loo sheegaya dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka uqaybira dhegeysanaysaan dhegeystaan mahadsanidin shukran dhammaantiin meel walba joogtaan surba inoo dhegeysanaysaan ood ku mahadsantiin sidoo qurux badan inoo dhegeysa inoo dhegeysataan oona ola socotaan idaacadda star f m codka gobolka uqaybira jimco wanaagsan dhammaan dhegeystayaal warkii tobankii barqnimaad bar tobankii barqnimaad maqli doontaan saaxib ayaal yusuf bakad ee barnaamijka nala socodsiinaya nii daadinaya dhegeysan nii farsaminaya sidaas nabadgelyo maalinta beritaan kulmi doonaa dhegeysta arrimaha gobolka uqaybari